kulanti wacan dhegeystayaal idilkiinba meel kasta waaad naga dhegeysanaysaan mar kale halkaad naga dhegeysanaysaana waa shabakada wararka cigaag dot com duleedka laascanood dhinaca waqooyi maanta waxaa ka kacay dab xoogan oo halkaasi u geystay khasaaro dhinaca deegaanka ah dabkaasi ayaa waxaa maanta u gurmaday dadweynaha ku dhaqan laascanood gaar ahaan waxaa gacan lixaad ka geystay shirkada iskaadsiinta telecom oo kamid a shirkadaha ka howlgala gobolkaasi sool haddaba shabakada wararka cigaag dot com ayaa caawa taleefonka laascanood kula xiriirtay gudoomiyaha shirkada telesom ee laascanood cabdirasaaq axmed warsame oo loo yaqaano dhabeyaco ciyaag dhodcom ayaa weydiisay gudoomiyaha dabkaasi meeshu ka kacay iyo khasaaraha u geystay iyo waxaa sababay dabkaas inuu kaco
bismillahi raxmaan raxiim aada iyo aad bay horta umahadsantihiin taagaag iyo dhammaan shaqaalaheeda iyo xiriirka wanaagsan ay nala soo sameeyeen iyagoo mar walba u taagan ogaanshaha iyo kuwaayigelinta dadka hadda wixii cusub ee soo kordha runtii dhammaan arrinkan dhacay wuxuu ahaa dad laxaadle ayaa wuxuu ka waxaa gubatay meel dooxa ah oo caws iyo geedka inka la yidhaahdo leh oo magaalada ilaa lix toddoba kilomitr ilaadi u jirta dhinaca waqooyina ka xigta dhulkaas oo ahaa dhulcawsaad geedka dhidinkana uu ka baxo oo ah geed aada u mafac badan oo bixiya hadagtan la yaabo malmalka oo dawadaha loo dhoofiyo ayna mudan tahay mar walba in geedka tarmintiisa iyo badintiisa laga qayb qaato maadaama uu yahay geed dakli soo gelinaya dalka dhinac kale haddii laga eego waxbaa lagu ootaa sometimes inkastaana wacmayn in wax lagu ootaba oo lagala dagaalamo laakiin waa geed qaali ah oo waxyaalaha daldalaalo oo dhan waxaa lagu leeyahay waxyaalaha ku jira waxyaalaha laga sameeyo ayaa ku jira dabkaasna wuu jiray shirkad ahaana waanu ka qayb qaadanay doodayaanu geynay runtii waa lagu guulaystay xalay shiidkii ayaa la gebagabeeyey dabkaa in la dameeyo gudoomiye cabdirasaaq dabkani intee in leg ayuu socday oo dhul baaxad intee leg ayuu la odhan karaa u baabiiyey oo dhegeystayaasha u sharxi kartaa marka adigu aad tagtay meesha waryaalna way tegeen goobtaas dabka ka kacay bal noo sharaxa
runtii wuxuu bilaabmay gelinkii hore abaara koob iyo tobankii koob iyo tobankii barkii wuxuuna dhamaaday damintiisu bacda maqrib intaas oo dhan waa la daminayay waana lagu hawlanaa masaafadu markaan qiyaaso waa hal kilomitr iyo bar iskugu yeeraa ayuu dabkaasi saameeyey dabku markuu bilaabmay idinka ama ha ahaato dadka ku dhaqan gobolka sool maamulka ama shirkad ahaan yaa idinku soo wargeliyey oo idin sheegay gurmud intee leeg ayaad samayseen oo iyana dadka ku dhegeysanaya guddoomiye u cuntabi kara wax kaloo khasaaraha ma geystay dhinaca naf iyo maal marka laga reebo khasaaraha dhirtaas u geystay iyo deegaanka guddoomiye
runtii wadanka iskaasiin baa taalla salaadii duhur markaan tukanay salaada duhur ka hor buu dabku bilaabmay salaadii duhur baa telefoonno nagu soo dhaceen sheegaya in dab halkaa qabsaday kabacdi isla markaasaan waxaanu ka hawlgallay ka shirkad ahaan iyo shacabkii magaaladaba iyo runtii bisha cas oo iyana qeyb laxadle ka qaadatay inaanu booyado raadino biyo ku daadgurayno geyno majarafado ciid lagu gooyo dabka lagu lagu horgooyo fakeelo biyaha lagu shubo runtii dee wixii la suurtagal ahaa ee la odhan karayay dabka waa lagu baktiin karaya laguna guulaystay waxaan iska kaashanayay runtii dawladda hoose iyo annaga iyo qoladaa bisha cas waanu ku guulaysanay dabkaasina wuu soo gabagaboobay waxa ugu weynay meesha ku gubtay nafna kuma guban xoolana kuma guban laakiin wax dee xoolo ka qaadisan baa ku gubtay oo geedkaas oo geed aada iyo aada u muhiima baa ku gubtay oo dhir aada fara badan baa gubatay inkastoo dee lagu guulaystay haddana khasaare laxaalidaa meesha ka dhaca guddoomiye geedkan dhowr jeer baad ka celcelisay dad badan ayaana kaa dhegeysanay geedka dhidinka aan run ahaantiiba aan garanahaynin goobu goobuhu ka baxo ma gobolka sool ama dhinaca nugaasho kule ka baxaaba mase gobol dhinaca hawdka ama dhinaca gobolada kale soomaaliyana geedkan sheegtay ee quruxda badan uu ka baxaaye dabadaha loo dhoofiyo waxaa kasoo baxaa
runtii geedkani dee dhul badan buu ka baxaa dhulka buuraleyda ah iyo ku dhulka ku dhow dhow meelahaasu inta badan u badan yahay dhulka uu ka baxo gobolkana uu ka baxaa gobollo kale oo badan oo dee soomaaliyana uu ka baxaa laakiin gobolkan aada buu ugu badan yahay inkastoo uu ku socdo goyntaa tirada faraha badan oo runtii u baahan in lagala dagaalamo iyo in la xanaaneeyo oo beer ahaan loo xanaanaysto lafteeda ay mudan tahay dad fahmina way jiraan oo dadma laha haddeer lamana kala laha dadku way fahmaan waa la naqraa xabad baa ka dhalata xabadkaasaa lasoo gurtaa waa la kiilooyo iibiyaa dad baa sii iibsada dadkaasaa dabadda usii dhoofiya runtii lacag fiicanna way ka helaan gudoomiye waxaa nagu maqalaa in gobolkaasi inta badan dhuxusha iyana laga gubo deegaano kamid ah dhinaca gobolka sool xagee ku dambeysay hawlihii dadkana cabashooyin baa kasoo yidhi dhinaca deegaanka uleeyihi waa in laga daya gubista deegaanka arrimaha adoo soo koobaya xagee ku dambeeyeen
runtii waa dhawey howlgal balaaban baa laga sameeyey dhinaca dhuxusha wacyigelina waa laga sameeyey runtii waxaa la odhan karaa boqol kiiba sideetan waa lagu guulaystay in dhinaca booda cadde iyo soolasha dhinaca lagu guulaystay in dhuxushii laga soo raro dadkiina waa lagu wacyigeliyey haddeerna waxaa la odhan karaa wax fara badan baa ka suurta galay inta kalena insha allah waxaa rajeynaynaa oo iyadii hawshaa ka qayb qaatay ilaahay khayra siiyo dhulkii bay badbaadiyeen deegaan ahaan raxmaadkii oo ku xiran dhirta laftooda oo de ilaahay waxaan isugu talagalay bay wax ka bay wax ka tararsaa odayadaasi hawsha hawl laxadle bay ka qabteen wayna ku guulaysteen iyagana waxaan leenahay jazakum allahu khayran waynanoo ducaynaynaa insha allah ugu dambeyntii ma markii ugu horeysay talasam arrimo caynkan oo dhinaca bulshada ay ka qayb qaadata ama deegaanka ha ahaato ama dhinaca waxbarashada caafimaadka tacliinta intii adiga aad guddoomiyaha talasam hayd gobolka sool maxaa cuntami karo aad dhegeystayaasha u sheegi karta caawa aad ama dhinaca malcaamada ahaato xarumaha cisbitaalada ahaato goobaha arrimaha qaybaha bulshada ma markii ugu horeysay aad arrimo talabada noocan kala qaadaan ba
maya runtii waxaanu nahay waxaanu oran karaa waxaanu nahay fikada koowaad ee arrimaha khayriga ama horumarka gobolka sool ka qayb qaata wax kasta oo gobolka horumarana waa ka qayb qaadanaa iskuulladaanu ka qayb qaadanaa waxaan ka qayb qaadanaa macaahida oo macadka magaalada laga dhisay qayb laxalib aan ka qaadanay masaajidada waaweyn masjid huda masjid jaamaca labadaba qayb lahaad baanu ka qaadanay barakacayaashii labadii kun iyo todobadii lasacaanad ka barakacay ee karag tegay waxaanu ka daba qaadnay cunto isugu jirta sonkor bariis daqiiq saliid oo runtii ilaa saddex boqol oo qoys baanu halkaana wax ugu qaybinay waagi dhaweyd woodwood markii dhacdadii ka dhacday waxaanu geynay bixii roobka marakaneecooyin tuulooyin fara badan baan waxaanu ka qayb qaadanay dhismayaasha iskuullada sida kalin dabeel weyn oo kale runtii maaha markii koowaad mar walba waanu barbar taaganahay shacabka maadaama aanu kaga dhinaca kaga dhex ganacsanano in aanu wixii macquul ah isla berber taagno ee durufahooda ah insha allahu tacaala guddoomiyaha shirkadda talasom ee gobolka sool cabdirasaaq axmed warsame oo loo yaqaano dhabayac oo kamid ah mas-uuliyiinta talasom ama guddoomiyaha talasom ee gobolka sool guddoomiye aada baad umahadsan tahay wareysigana siisay shabakada wararka ciyaag dot com
sidoo kale idinkaa mudan